الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد Ee, madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka professor maxamed sheekh cusmaan jawaari madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka jubbaland generaal cabdulaahi sheekh guddoomiyaha baarlamaanka ee ju- ee madaxda ee wakiilada international community-ga ee maanta xafladda nagala soo qayb gashay sidoo kale wasiirada iyo xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka ee nala jooga iyagana maanta iyo kuwa ee maamulka koonfur galbeed dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa ee salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa kadib mudanayaal iyo marwooyin mudane madaxweyne waxaad marka hore ii aan idin weydiisanaa inaad ii ogolaataan inaan halkan aan mahad ballaaran uga jeediyo dhammaan intii ka qayb qaadatay hirgelinta dhismaha baarlamaanka koonfur galbeed kuwaasoo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud prof- eh, guddoomiyaha baarlamaanka professor maxamed sheekh cusmaan jawaare eh, sidoo kale madaxweynaheena mudane shariif xasan sheekh aadan ee, wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka gaar ahaan saaxiibka aan maanta meesha uga jeedan ee, cabdiraxmaan odawaa kaalinta ay ku lahaayeen ee dhismaha baarlamaanka sidoo kale inaan ilaawinin halkan aan uga mahadceliyo ayagana ee, beesha caalamka kaalmadii ay nala garab taagnaayeen maalin walba har iyo haween sidii aan aan u heli lahayn baarlamaanka iyo caalinkii ay odayaasha dhaqanka ee ee, koonfur galbeed ay ku ay ku lahaayeen dhismaha baarlamaanka waxaan uga mahad celinaya sidoo kale ee, xildhibaanada cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed doorashadii ay ii doorteen waxaana maanta aan hortiina qaati ka yihiin madaxweynihii ee, federaalka guddoomiyihii baarlamaanka aan hortiina maanta madaxda qaranka iyagoo u dhan yihiin aan ku ballan qaadayaa sidaad horeyba iigu sheegteen aan idinkaga codsaday marka aad isiinaysaan codka ballanqaadyadii aan ballan qaaday inaan ku shaqayn doono inaan ka midho dhaliyo kuwaasoo ay ka mid ahaayeen inaan mar walba aan si wada jira u ahaano ee, aan ugu- aan ugu wada- aan- inaan mar walba si wada jir aan uga shaqayno sidii aan u ee, dhowri lahayn dastuurka qaranka oo- iyo dastuurka maamulka koonfur galbeed iyo dhammaan shuruucda kale waddanka u dhisan sidoo kale anaga ka baarlamaan ahaan waxyaabihii aan ballan qaada waxaa ka mid ah annaga tiim ahaan inaan mar walba aan noqono dad iskaashata iskuna qadarino hawsha aan qab- aan aan hayno himiladaynana ay noqoto inaan ka dhigno dib u soo celinta nidaamka iyo kala dambaynta nabadda iyo xasiloonida ay bulshada soomaalidu u ooman tahay runtii maanta hadaladii qiirada lahaa halkan laga jeediyey iyo ammaantii badneed runtii waxa weeye waa waxay muujinaysaa ee, hanweynada ay shacabkeennu ay u hanweyn yihiin inaanu helno nabad ee, iyo sidoo kale xilkan ay is- ay- ay- la ii magacaabay runtii bulshadu waxa iga sugaysa kaalinta iga sugaysa marka biidni illahi alkariim waxaan rajaynayaa inaan ka soo dhalaalo anigoo marka waxa waaye ku hanweyna mar walba inaan codkiini taageerin aan heli doono aysan noqon doono keliya inaad doorateen marka hawsha meesha looga hari doono waxaan ku dadaalaynaa ee, maadaama hadda dadkao dhan ay wada sheegeen in baarlamaankeena runtii ee, dadaal badan kadib dadaal ay sameeyeen odayaasha dhaqanka dulqaad ay muujiyeen macnaha shacabka reer koonfur galbeed inaanu noqonay baarlamaanka mid buuxiyey inkastoo aanan gaarin weli meeshii bilowga markii la soo xulayo xildhibaanadu ay ahayd inaan tiro aan ka yarin soddon boqolkiiba haweenku inay helaan laakiin haddana boqolkiiba labaatan helitaankaas ay haweenku heleen waxaan waxaan filaya inay tahay een- een meel bilow ah insha allah waxaan ballan qaadaynaa inaan hore uga sii socno mooge inaynan dib inayna uga dhicin sababtoo ah baarlamaanka haweenkaas aanu baarlamaanka u dooranay runtii waxa waye waa bilicda baarlamaankeena waa quwadda ugu horeysa aan- aan waxa waye baarlamaankeena uu ku dhisan yahay marka waxaanu rajaynaynaa in waxa waye beesha caalamku waxyaabihii aanu ka codsanay oo ahaa in kor loo qaado tayeynta baarlamaanka in macnaha gacanna lagu siiyo ee, si marka meesha anagu aanu taagnan aan uga sii tagno isla markaasna aan role model aan u noqono dadka ba- baarlamaanada kale waxaan ballan qaadaynaa inaan xiriir joogtaa ka baarlamaan ahaan inaan xiriir joogtaa mar walba aanu la yeelano baarlamaanada kale ee dowladaha dowlad goboleedyada sidoo kale wada shaqayn joogtaa inayna dhex marto baarlamaanka federaalka do- ee- ee- ee- ee- ee dowladda oo maanta uu noo joogo guddoomiyaha guddoomiyaana maanta waxaaban halkan marka aan fursad u helay inaan codsigii ugu horeeyey oo si rasmi aan ugu ma- aan- aan u marino oo ah inuu gacan noo fidiyo maadaama baarlamaankii lasoo xulay ee wixii tababaraha iyo iyo howlaha noo noo noo bilaaban marka sidaan uga mara dhalin lahayn wax allaale wixii karaankiisa inuusan naga hagan insha allah wixii codsi ayagoo qoraalana waan kuu soo gudinayna mudan guddoomiye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad iyo aad buu mahadsan